gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur c d ayaa wareysi uu siiyey v o eda ku faahfaahiyey weerarkii shalay ka dhacay deegaanka tixsiile oo al-shabaab ay ku qaaday kolonyo ciidamada militariga ah oo uu la socday guddoomiyaha wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen runtii mudan weriye nimankan argixisada khawaarijta maxaan ku rahdaa al-shabaab ama daacish ama alqaacida wax walba isugu jiraanoo hal qayb kaliya maaha mar walba waxay isku dayaan inay dhibaateeyaan shacabka dhan gobolsholos iyo mas-uuliyiintooda wafdi saa lamigeeda markaa runtii hadda awoodoodii nimanka argixisada al-shabaab waxay kusoo hartay qaraxoo meel la gelin iyo maxaan ku rahdaa iyo waxyaalahaas laakiin qaraxa ay hadda la yimaadeen waa qarax aanan weligeena arag oo ku cusub oo jawiga soomaaliya ama gobolka sho loosaba runtii qarax oo intaas le qarax waxaan arki jirnay bahal booda ama bahal yar laakiin qarax oo intaas maxaan ku rahdaa dhul shan mitir ilaa iyo toban mitir wax qodaaya macnaha riibsi ama xoog uu leeyahay macnaha ma dareemi kari marka nimankan dawlado kasoo horjeeda dawladda federaalka ama waxa dabada ka riixay awoodo inay jiraan hadda meel shacab iyo waxa cusub ay la soo baxeen marka waxaan leenahay marka anaga safarkaygu wuxuu ku aadanaa degmada walaweyn ilaa iyo beledogla ilaa iyo aqbarweyn ilaa iyo leego ilaa iyo maxaan ku raha dhulkaas oo dhanba safarkaygii kormeerkaygii aan kusoo maray runtii tuulooyinka sida maxaan ku rahdaa maadle iyo damaraale iyo gordoofaar iyo ilaa iyo maxaan ku rahdaa kaxarow iyo ilaa iyo taxsiili iyo warmaxane tabeelaha maamacliyow iyo wax hadda ay iga hor istaageenna ma lahan runtii waa intaasoo laakiin nagu sameeyeen isku day macnaha ayaa la dhihi karaa khaarijin macnaha laakiin ilaahay nacam ma dhihin laakiin dhibka ayagu ku haray maxaa khasaaraha oo kusoo gaaray ma noo sheegi kartaa tirada askarta ee ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay qarax miinada
runtii wixii khasaare ah kulleysa maxaan ku rahdaa anna wada safaraan ahayn kormeerkeena iyo hawlaheenaan sii wadanay hadda waxaan kaala hadlayaa runtii degmada walaweyn baafeed laakiin maxaan ku rahdaa wixii khasaare dib aan kasoo sheegi doonaa laakiin khasaare waa jiraa sida iyaga khawaarijta beertu sheegaan beertu sheegi maan dawladaan nahay waxaan leenahay marka maxaa insha allahu tacaala inta ku dhaawacantay ilaahay hadda dhigo kulleysa maxaan ku khasaare dib aan kasoo sheegi doonaa guddoomiye wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray saraakiil ajnabi ah qaraxa la idinku weeraray arrimahaas warar sal iyo raad toonan leh oo been ah wey saalaligeeda marka wixii maxaan ku rahdaa annagu runtii saraakiil oo ajaanibi annagu meesha kuma hayno
saameyn intee leeg ayuu idinku yeeshay qaraxa safarkiina ma sii wadateen mise hakad ayaa ku yimid runtii argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida ani lai magacaabay hadda laba bilood wax ka yar maxaan ku rahdaa gobol sholas oo laisoo magacaabay oo kormeer ku gudi jiro inaad safarka meesha inuu ku hakado oo aniga inay khaari horta dantooda guud waxay in aniga khaarijiyaan ay rabeen ilaahay nacam ma dhihin saa leedahay safarkii waa sii wadanay keeda maxaan ku rahdaa maagli iyo dameeraale iyo kaxarow iyo maxaan ku rahdaa ilaa iyo godoonfaar iyo afarta buuli iyo ilaa iyo maxaan ku raha jambaluul iyo dhulkan ilaa iyo taxsiili iyo ilaa iyo warmaxan iyo ilaa iyo tabeelaha maamacliyow ilaa walaweyn haddaan kaala hadlayo maxaan ku raha degmada da daafeed ama degmada walaweyn oon ku suganahay salaliga marka anagu safarkan waa wadan salaliga umana istaagin nimanka arbixisada runtii dhibka ayagu una ku dambeeyey insha allah wuuna ku dambeyn doonaa laakiin waxaanu sheegaya dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalkaba nimankan in aalad cusub oo miino cusub inay la yimaadeen in waxaan ka codsanaya dawladaha aan saaxiibadana sida maraykanka iyo iyo nato iyo amsontaba maraha iyo meelaha qaraxyadan ay ku suubiyaan miinooyinkan culculus in la qaraaco si deg deg ah insha allah gobolka shabeellada hoose ahaan qaraxyada iyo weerarada kooxda al-shabaab ay idinku hayaan way soo noqnoqdeen maxaa sabab u ah
anigu horta waxaan magacaabanahay laba bilood wax ka yar ayna xilka la wareegay salaligeeda waxa hadda laftigeeda maxaan ku ihahdaa adigu isku dayayaan macnaha inay maxaan ku ihahdaa aniga maxaan ku raha dhib lii geysto way ogyihiin oo maxaan ku raha ninkii ilaa iyo baraawe dhulkan geeyanahay ilaa iyo buur colow ilaa iyo maxaan ku rahdaa kablaalo hoosteeda marka waxyaalahaas inaan qabanayo ayaga way ogyihiin marke maamul ama mas-uul jid mara waxaan filayaa hadda maxaan ku ihahdaa gobolada soomaaliya isku furan ilaa iyo boqol kilo boqol iyo intaas kilomitr waxaan filayaa baraawa isbuuc horaan joogay haddana maxaa ku waxaan joogaa caawa maxaa kula walaweyn iyo beledoogle ama daafeed saa leenayaa marka intaas maxaa kuaa boqol iyo intaas oo kilomitr nin lug kusoo maray waad fahmi kartaa inuu wax ka qaban rabo marka saa leenayaa marka waa hurdo habeena tuma fara mudan weriya waa sax wax baan ka qabanaynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala shabaabay annaga ama argagixisadii annaga markaan isu dhiganay insha allahu tacaala ninkii la oroosi doono marka ballanteena maxaan ku yidhahdaa alxarbi fi lmeydan way marka waxaan kala helaan leenahay insha allahu tacaala shabelle hoose waxaan u rajeynaya shacabka ku dhaqan in shabaab ama argagixisa qof kamida inaan lagu arki doono insha allah mustaqbalka soo dhow waa gartay dhinaca kale jidka isku xera afgooye iyo buur hakaba amnigiisa muddooyinkii ugu dambeeya waa sii xumaanayay gaadiid badeecooyin sida ayaa xitaa lagu gubay sida wararka naga soo gaaraya gobolka ay sheegayaan marka arrimahaasi maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan
mudane weri horta dhulkan annaga xukunmaan gobolka shabeelhoose laguma gubin baabuurta sababta maxaan ku ihahdaa baabuurta ayagoo arkaya jidka dawladda ay waxay mareen jidka maxaan ku ihahda shabaab ama nimanka argixisada waxa meesha lagu gubina waa nimanka maxaa ku meelaha burcabda oo al-shabaab ay joogaan wa sida sayd baktil iyo carab iyo si waa tortero guur hakaba inta udhexayso wahuudka wa waa nimanka qululeysatada maxaa ku ay ka carareenoo dayarada darowliska iyo iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay ka carareen iyo maxaa ku ihahda ciidanka koonfur galbeed oo halkaas maxaa ku ihahdaa ayagiyaa doontay oo dhex tegay saa leedahay halkaasa lagu gubay annagu meelaan annagu xukunno maxaan ku ihahdaa iyo ciidankeena iyo maamul joogo ma ahayn waa hood waa duur oon maamul ka jirin waa nimankan qowleysatada oo meesha maxaa kuaa shacabka ku baadaan marka saa laleeyahay marka arrintaasna shub kama dhihin wax baan ka qabanay gaadileyda waxaan la shirnay shalay degmada afgooye maamulka gobolka iyo kan degmada afgooyeba waa la shirnay laamaha amniga kulli annagoo u dhan waxaan go-aan ku gaarnay in nimanka ka dambeeya baabuurtaas gubay wax walba ay ahaadaanba inaan maxkamad horkeeni doono si ugu dhaqsiyaa badan oo shacabkaas maxaan ku yidhahdaa aan tiirahay bixin inaan usamayn doono iyagana baabuurtan oo ku xayirina degmada afgooye waxaan nidhi ciidanka xooga dalka soomaaliya taliyaha maxaan ku yidhahdaa guutada toddobaad iyo maxaan ku yidhahdaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed dhammaan waxaan nidhi si deg dega maxaan ku yidhahda annaga horkacayna soo baxa ayagaa yidhi xoogaa maxaan ku yidhahdaa waxaan rabnaa in anagu is aragna gaadiidleyda ay yidhaahdeen laakiin ammaankooda annagaa ballan qaadnay baabuurleyda wixii hadda ka dambeeyana maxaan ku yidhahdaa baabuur walba wuxuu ku marayaa si maxaan ku yidhahdaa nabadgelya insha allahu waxyaalaha dhulkan usoo maray ay kamid tahay anigii maamulkaygaba runtii maanta wafdigaan hogaaminaya straatiisia iyo maxaan ku yidhahdaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo iyo maamulka gobolkaba aan u wada ahayn oo ilaa iyo daafeed ilaa beledowle aan u nimid caawa kaliga in baabuurtaas shacabkaas inaan dhib loo geysan insha allah kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur c d oo u warramayey mukhtaar maxamed catoosh